إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan gaari dagaal ayaa dowladda federaalka looga guway muqdisho askarna dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen kadib markii mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen gaarigaasi waxaa faahfaahin laga helayaa weeraro gobolka baay lagula beegsaday ciidanka maamulka koonfur galbeed maamulka islaamiga ee jubbooyinka iyo hay-adda al ixsaan ayaa degmada badhaadhe ka sameeyey mashaariic khayri ah oo isugu jira raashin iyo dawaqaybin lacag la'aan ah taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan mu'asasada alkataa'ib ayaa baa'isay dardaaranka mid ka mid ah raggiina furayaasha ah ee dowladda federaalka ku weeraray hotel ku yaalla magaalada muqdisho waxaa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ka dhacday munaasabadda ay beesha maxamuud hiraab ku soo xidhanaysay maxad sharci ah oo iyadu si gaar ah u leedahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in dowladdiisu ay noqotay tan ugu musuq maasuqa badan saddexdii sane ee uu isagu hogaaminayey dadka shiinaha ee u dhintay fayruska korona ayaa kor u sii dhaafay kun iyo lix boqol oo qof warkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ee u diyaargaroobay isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalinimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha labaad ee febraayo sannadka laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan gaari dagaal ayaa dowladda federaalka looga gubay magaalada muqdisho askarna dhimasho iyo dhaawac ayay ku noqdeen kadib markii mujaahidiinta ay qarax la beegsadeen gaarigaasi weerarkan ayaa waxaa lala beegsaday gaari nuuca cabdibilaha oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaasoo marayay xoosh ee degmada dharkiinley qaraxa ayaa burburiyey gaariga ee saarnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askarta dowladda weerarka kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyagoo meydadkii iyo dhaawiciina goobta ka qaatay waxaa faahfaahin laga helayaa weeraro gobolka baay lagula beegsaday ciidanka maamulka koonfur galbeed faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya wariyaheenna maxamed ismaaciil wararka ayna ku heleyna gobolka baay waxay sheegayaan in weeraro kala duwan oo khasaare sababi lagu qaaday ciidanka koonfur galbeed ee ku daaban xabashida itoobiya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kamin ah u dhigay askar ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed xili ay ku socdaalayeen wadada xiriirisa magaalada baydhabo iyo deegaanka daynuunay waxaa inuu suurtagashay inaa helna xogta dhacdadaani ayadoo weerarkan lagu dilay hal askari laguna dhaawacay saddex kale dhanka kale xog ah ayaa kasoo baxaysa qarax afartan iyo sideed saac ka hor lagu weeraray saldhigga ciidamada booliiska ee magaalada baydhabo kaasoo ay ku dhaawacmeen saddex askari dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed ayaanan awood u lahayn inay isku gudbaan tusaale ahaan ma jiro socdaal dhanka lugta ah oo ay ku mari karaan jidka dheer ee isku xira muqdisho iyo baydhabo taas beddelkeedana waxay isku kala gooshaan diyaarado maamulka islaamiga ee jubbooyinka iyo hay-adda al ixsaan ayaa degmada badhaadhe ka sameeyey mashaariic khayri ah oo isugu jira raashin iyo dawaqaybin lacag la'aan ah taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan abuubakar ibraahim geedde ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya mashaariicdan oo ka koobnaa raashin daawaqaybin iyo baaritaan caafimaad ayaa waxaa degmada badhaadhe ka sameeyey wilaayada jubbooyinka iyo hay-adda al ixsaan al khayriya oo iskaashanaya bulshada badhaadhe ayaa si aada u soo dhoweeyey ololahan ballaaran oo ay samaynayeen wilaayada jubbooyinka iyo hay-adda al ixsaan mas-uul ka tirsan hay-adda al ixsaan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay u qabanayeen bulshada danyarta ah ee badhaadhe subxaana watacaala ku mahadsan waxaan joognaa maqarkii mandiqada joore oo ah degmada badhaadhe meelo badan baan soo marnay dhammaan tuulooyinka mandiqadan joore waan soo wada marnay hawsha maanta halkaan ka dhacaysoo kaleana ka soo wada qabannay waxaana idinla soconnay deeq raashina oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo sahlay deeqdaas waxay kooban tahay raashinka hadda hortiinna yaallo oo aad u jeeddaan bariis bur sokor saliid iyo timir waxaan loogu soo talagalay qoysaska reer badhaadhe ayaa iska leh marka marka ugu horraysa ilaahay subxaana wa tacaala baan ugu mahad celinaynaa safarkii noo soo fududeeyey na soo waafajiyey deeqda raashinka aan walaalaheen reer badhaadhe inaan u soo qaadno halkaana nabad isuukaaya keenay allahaasa u mahad celinaynaa qaar ka mid ah dadkii qaatay raashinka iyo daawada ayaa ka warbixiyey dareenkooda farxadeed magaciiga waxaa la yidhahdaa maxamed dariir santuur deegaanka degmada badhaadha walaayadda islaamka ayaa la noolahay meeshan waxaa ka socdaa daawo caafimaad iyo raashiin waa gartiyaa idiin keenay waxaa noo keentay walaayadda islaamiga anunkii ahay qufac oo kolbaarya ahayse qufac kaloo fiiraha la isku riihay hargib ahaan dadka loo qabanayo oo hadeeladna lalamantahay yaa ahaye waa laba qufac oo kala duwan mid waa kolbaarya midna waa qufac hargib ahaan dadka loo qabanay hargibna aan ahayn oo lalamantahay fiiraha la isku kala riihay qoba loo dhintaba dadka qaar sagaal qof oo dhimanta oo saddexna waaweyn ay tahay inta kalena yar bahal wax daawona ma jirin bahal hiiqla la dhaho iyadana waa ku jirta ilmaha oo ilmaha naasnuuga maaragta la baqbaqtanhayaan magarad fashina noogu jiray malaria noogu jirtay intaasoo shay baa maaragta yana haysay waa siday nabad walaadaa noo keenta maanta daawo iyo raashin yaa labadaba walaada islaamkaa noo keentay haddii walaada islaamkan gacan baan se ugu ducaynayna annakuna xag ilaahayna waxaan u rajaynayna waxay inay guul ka gaadhaan jihaadkooda daawaan anu qaatay xaggee lagaa hayaaday aniga maxay ahay gaas gaas baa ii daraa gaaskii daawa laga daaweyna daawaa laysiiye meeqaa jira tahay aniga toddobaatan jir baana haa maxaa kaloo xagge kaloo lagaa haya daawo lagaa siiyey maxaa laiga siiyey lugtaa bidixda dhinaca bidixda yaa aad ii xanuunaya dhinacaana marka daawo kanini baa laiga siiyey waa kaasoo daawa laiga siiyey maanta halkan waxaa ka socdaa raashiin ay noo keentay walaayada islaamka raashiinkaasaan hadda qaadanayna u dulfadhinaa adi maxaa lagu siiyey aniga waxaa la ii siiyey bariis bur sokor saliid temir intaasaan qaatay daawona way iiga horraysay waan qaatay daawona xanuunka aan sheegtay daawadiisa waan helay jaahinta lacag la'aan igu siisay alxamdulillahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iskale mahad alla usugnaatay maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo hay-adda lixsaan ayaa maalmahan waday howlahan ballaaran ee lagu garab istaagaya bulshada danyarta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mu'asasada alkataib ayaa baahisay dardaaranka mid ka mid a raggii naftoodurayaasha ahaa ee dowladda federaalka ku weeraray hotel ku yaala magaalada muqdisho
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
waa qaybta tobanaad ee tixanaha naftoodurayaasha oo ay baahiso mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahinada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasan xuseen xaaji oo ku magac dheer ow dheere oo ka dhashay beesha macalin weyne ayaa ka soo muuqday xalqadan wuxuuna ugu horeen la dardaarmayaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa dadka muslimiinta miba fariin ahaan dareega gaar ahaan dadkan ku dhalan ilaahi subxaana watacaala wadiisa mara wada siraadalmustaqiimka mara ilaahi subxaana watacaala diintiisan kaalmaya dadka muminiintan mujaahidiintan ingirgaara insha allah isin liibanaasana ilaahi subxaana watacaala diintis intiin girgaarnoo la baahanya gaar ahaan qabiilkan ka dhalan jihaadka ku yiri meeleraasa jiro agti degan ansaaro dadkiisa ay ka daydeen sida dhanba lanka meelfaday langwanaagsa inti saaxiibka dheedamay lanka saaxiibka marka hore laisku fiireen sidoo kale wuxuu la dardaarmay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka mujaahidiintana insha allah may baan dareeg guud ahaan gaalada la sabartama ilaahi subxaana watacaala aadgaraamaybakle yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacallakum tuflixuun ilaahi subxaana watacaala siin gargaare ugu dambeyn wuxuu fariimo u diray ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya gaaladana may balaatan kale insha allahu taala un hasiin ka socon ilaahi subxaana watacaala hasiimadii habalawt ilaahi subxaana watacaala diintiisan gargaari doon insha allahu taala mabalaha hata meeli deeri kor deergale ilaahi subxaana watacaala diintiisan gargaara adeeg may fahdaa insha allahu tacaala hilibtay mas hilibkay fariirshii inti dilo fahdaa insha allahu taala ilaahi subxaana watacaala najinaatul firdaws lacalaa ilaahi jee in ilaahi subxaana watacaala nasdhiin adduunya sidee dhan walmanin taraas ilaahi subxaana watacaalana gaalo badan inti gacantay ka asiiba ilaahi subxaana watacaala ya ku rajee insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala najinaatul firdaws lacalaa in yabo ilaahi jee xasan ayaa wuxuu ka mid ahaa raggii ka qayb galay weerarkii lagu qaaday hotelka dayax ee magaalada muqdisho kaasoo dhacay sanadkii kun afar boqol soddon iyo sideedii hijriga madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in dowladdiisu ay naqatay tanuga musuq maasuqa badan saddexdii sane ee uu isagoo hogaaminayey sakariye cumar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay qiray in dowladiisu ay tahay tan ugu musuq maasuqa badan caalamka gaar ahaan saddexdii sannadood oo isagu madaxweynaha ahaa wuxuu qiray inay xaqiiq yihiin warbixinno ay soo saareen hay-ada caalami ah laguna soo bandhigay musuq maasuqa baahsan ee dowladda oo gaaray meeshii ugu xumayd waxaa la boobaa canshuuraha laga qaado dadweynaha waxaa la iibsadaa dhulka danta guud maxkamaduhu waxa ay qaataan laaluush madaxdana waxa ay shisheeyuhu u saxiixaan heshiisyo ay lacaga kaga qaataan iyo waxyaabo kale madaxweynaha dowladda federaalk oo arrimahan ka hadlaya ayaa sheegay in wax laga xumaada ay tahay in dowladiisa ay heer sare ka gaarto musuqa runtii waa arrin aada u foolxun arrin aada u foolxun oo aada u xun weeye haddii mar walba laguu sheegayo inaadan aamin ahayn oo laguu sheegayo in dowladdaada ay yihiin dad tuuga ah wax aada u xun weeye waana perception dhismay oo jira keligeedna ma aha waa waxaa qeyb ka ah oo nala mid ah dowladaha runtii burburka iyo colaadaha iyo dagaalada sokeeye soo maray ama ku dhex jira yaa nala mid ah maxaa yeelay systemkii yaa burburay oo wax lagu ilaalinayo lagu korjoogteynay yaa lumay markuu systemka lumana waxaa soo haraya qofka dabeicadiisa iyo shakhsiyadiisa soo haraysa haddaad xasiloonihaysanna dowlad wanaag kama shaqayn kartid marka runtii waa arin aada u fool xun oo magaceenna runtii wax badan u dhimay inna lagu sheego dad aada u xun inaan nahay fare kama qodna runtii waxay u baahan tahay wakhti dheer iyo u baahan tahay maxaa yeelay waxaad u baahan tahay inaad system sadgarayso saddexdii sano ee lasoo dhaafay dowladda federaalka kaalinta koowaad ayay ka gashay musuq maasuqa waana taas midda keentay in dadweynuhu ay ku kalsoonaan waayaan maamulkooda iyo garsoorkoodaba waxaa degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ka dhacday munaasabadda ay beesha maxamuud heraab ku soo xidhanaysay maxad sharci ah oo iyadu si gaara u leedahay warbixinta warkaasi waa kan waryaheenna cabdisamed cabdulaahi macadkan oo ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha maxamuud hiraab ee degta walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lagu soo xiray qaybo ka mid a gobolkaas machadkan oo lagu magacaabo aalimishkaat ayaa ardaydan waxa ay galayaan fasaxiisa labaad iyadoona machadkan la furay labiiyo labaatanka jamaadul aakhir ee sanadkii hore munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ay kasoo qayb galeen culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada galgaduud halkaas ayaana lagu soo xiray macadkan kelimado kala duwan ayaa laga jeediyey ugu horeyntii maamulaha macadka wuxuu ka warbixinayaa maraaxiishii uu soo maray macadka iyo ardayda waxyaabaha ay ku barayeen
mchadka waxaa la yidhaahdaa mchad اlmishkaat lilculuum الsharciya wالthaqaafat اlcaama liqabiilati maxamuud hiraab waxaa la furay sidaan wada ogsoonnahay xafladiisa iftitaaxa aheed la furay taariikhdu markay maraysay abaaaaankii jamaadul aakhir aakii ayaa la furay fatra fasaxa ayuu bil fasaxu hadda ka horgalay oo waxaa la fasaxay abaataytoddobadii bishii dulqacda kii dibuu isugu soo laabtay oo cashirtu waxay noo bilowdeen oo macadka diblo isugu soo laabtay sanadkan hadda aan ku jirno iyo kowgii bishiisii koowaade muxaram waxaan hadda cashirtu ay noo socoteen oon baranaynay kasoo bilow bisha kowgeedii ilaa maanta ardayda machadka almishkaat ayaa munaasabadda waxay ku soo bandhigeen qaar ka mid a waxyaabihii machadka ay ku barteen أولا أود أن أرحب أهلنا وضيوفنا الكرام من النقباء والآباء والأمهات وولاة الأمور الذين وقفوا جنبنا في كل مرحلة من المراحل التعليمية حللتم أهلا ونزلتم سهلا نرحبكم ترحيبا يليق لهذا الجمع الغفير المبارك الذي حضر في هذا المعهد ليشارك معنا في هذه الحفلة الجميلة وليحضر مجلسا من مجالس العلم وروضة من رياض الجنة أيها الآباء والأمهات والنقباء نحن اليوم في حفلة اختتام الفطرة الثانية لمعهد المشكاة للعلوم الشرعية وتعلمنا فيه علوما كثيرة من قرآن وتفسير وتجويد وحديث ومصطلح وسيرة شكرا جميلا أولا لابد أن نختار لحوارنا أهم nabadoon miro wehliye wuxuu ka mid yahay waxgaradka beesha maxamuud hiraab ee machadka soo xiratay halkaas ayuu isna ka jeediyey hadal uu ku muujinayo in ay ku faraxsan yihiin ubadkoodao wax uu bartay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay dadka fekerkaas keenay ilaahay ajirkooda xasanaadka u saaraan leenna ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay ha laga baqaan leeya dadka muslimiinta ahow awlaaddaas ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaala hay adikow qayaamo wax inka weydiina ninkii yidhi marka waxaanini baro oo aan ku dadaalo wuxuu mudan yahay in loo duceeyo lana isgarab taago ee in la dhibo meesha kuma jirto waxaan leeyahay wakhtigu waa gaaban yahay dadka muslimiinta bitaqwallah ilaahay dardaarankiisa iyo diintiisa iyo cabsidiisa ayaan ku dardaarmaynaa diintaas ilaahay heer maxamuudow aan isku kaalmaysanno gabagabadii sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa isna ka hadlay munaasabadda wuxuuna soo hadal qaaday tarbiyeenta carruurta iyo muhiimadda uu islaamka siiyey waxyaalaha ihtimaamka la siiyo islaamka uu siiyey cunugaasi ama carruurtaada inaad maaragtay diinta islaamka aad barto marka ay soo gaaraan tamyiis ama wax kala garasho marka ay gaaraan in maaragtay ta'diibtooda aad hagaajiso tacliimtooda inaad hagaajiso dugsiyaa la geeyaa toddoba jir waaye lix jir waaye dugsiyaa la geeyaa weliba macallin fiican ayaa loo raadiyaa macallin wanaagsan oo dhisaayo waxbarashadiisa akhlaaqdiisa ayaa loo raadiyaa macallimiinta isku mid maaha masaladaasna markan waxa weeyaan tan nabigu sal alla alih wasalam uu buraarujiyey ama maaragtay tilmaamay waalidiinta awliyaal umuur uu faray in carruurta maaragtay toddoba jir marka ay yihiin in la faro salaad salaad inay tukadaan inay salaaddii ay oogaan haddii tuban ay gaaraan waa loo garaaca salaad antaas dhan waa tarbiyadii iyo akhlaaq machadkan ayaa qayb ka ah macaahid dhowr ah oo beesha ansaareed ee maxamuud hiraab kuwaas uga furan qaybo ka mid a walaayadii islaamiga ah ee galgaduud waxaana sidoo kale walaayadaas ka furan macaahid dhowr ah oo ay wax ku bartaan ardayda ka soo jeeda beelaha soomaaliyeed ee dega walaayadaas iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeyd aadaan ku horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar kartuunkeedii waa lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v a b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic toddobo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan egno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic xal markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina dadka shiinaha ee u dhintay fayruska korona ayaa kor usii dhaafaya kun iyo lix boqol oo qof dowladda shiinaha waxay xaqiijisay in tirada dhimashada cudurka ay kor usii dhaaftay kun iyo lix boqol oo qof maanta kadib markii boqol soddon iyo sagaal dhimasho ah lagu dhawaaqay gobol ka mid ah waddankaasi warbixinta maalinlaha ah ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in wadarta guud ee dadka qaba cudurka ay ka bateen lixdan iyo lix kun oo qof sidoo kale xanuunkan ayaa waxay dad shiinees ah ugu dhinteen waddanka faransiiska halka dowladda masar ay ku dhawaaqday in fayruska uu dalkeeda soo gaaray warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa